waa mahadsanteen
waxaad waxay nooga sheegtaa madaxweyne bal imaatinka magaalada baydhabo ee madaxweyne xasan sheekh iyo weliba shaqaaqooyin la sheegayo inay magaalada ka jiraan maanta
bismillahi marku horeysa horta waa idin salaamayaa mar labaad maalmahan waxaa magaalada joogay guddoomiye baarlamaanka jawaari maantana waxaa yimid madaxweynihii xasan sheekh iyo wafdi kaleeto oo beesha caalamka ka mid ah iyo wasiiro imaatanku wuxuu keenay runtii dhibaato aad oo tiro far meeshaan waxaan joognay annaga muddo laba sano ah waxaan dhisaynay maamul saad ogsoon tihiin shacabka lixda gobol oo isku tashaday baa wax dhistay dowladdii la dhisayna ilaa sideed bilood bay hadda maraysaa muddadaas labada sano wax dagaal ah iyo wax dhibaato ah ma jirin wax hadda shaqaaqaana kama dhicin hase yeeshee shacabka mar waliba wuxuu soo bandhigayay aragtidiisii oo dimuqraadiga ah dastuuriga ah magaalada afarteeda koon soo marayay wuxuu rabo ama aaminsanyahay u sheegaya caalamka iyo dowladaba si ayada ayadoo joogtada aheyd baa runtii haddana socotay wax cusubna ahaan oo hadda uuna soo bilowday nasib daro imaamada qaranka iyo beesha caalamka ayaa sababsatay in shacabkii maanta la laayo ciidamada qaranka lagu soo fasaxo la weeraro la dilo dadna la daawaco dadna la xirxiro yarna dadna la jirdilo xaruntii labada sana maamulkan uu joogay oo maamulayayna oo xaruntiisi aada aadisiina lasoo weeraro afarta koona ciidan lagu soo fasaxo ciidamadii shacab keeni oo maarta ka yimid oo qaranka uu lahaa oo haddii milatari ahaan lahaayeen haddii booliis ahaan lahaayeen iyo haddii milisrid ahaan lahaayeen taliyayaashoodii hogaaminayo hor socdo baa maaragtay soo weeraray xaruntii dadkii runtii dhibaato weyn baa loo geystay arrin aan weliba dhicin baa dhacday madaxweyne madaxweyne balan kaa dhexgalo waxaad sheegtay in meesha ay ka dhaceen dhibaatooyin xoogan oo ciidamadii dowladda ay dadka dhib u geysteen sidee wax u dhaceen yaa yaa yayse waxgaareen dadka la xirxirayse maxay ahaayeen
runtii waxaa weye dadka shacab ayuu ahaa oo mu oo aragtidiisu maaragtay cabiraayo magaalada ay dhex marayeen gudaha magaalada lagu soo weeraray halkaas baa dhibaato looga geystay waa la xabadeeyey ciidanka markuu maaragtay soo xabadeynaayana ciidamadii etoobiya oo amisom baa iyagana meesha joogay oo weliba wareyntii ciidamadaas ayuu ku bilowday shacabka way dhexmareen wadaday u baneeyeen way nafxadeeyeen gacmahay u ruxayeen markaasaa ciidankii soomaaliyeed oo qaranka soomaaliyeed oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal weliba ah ciidanka deegaankan koonfur galbeed u dhashay ah baa dadkii ayaga walaalahooda ahaa ayaa rasaateeyey oo laayay oo dhibaateeyey wax dhimasho ah miyaa jira marka rasaasiintaasi dad ku dhintay iyo dad ku dhaawacmay
runtii waxa weeye warbixinta weli maarata way noo socotaa sab ururin baan ku jirtaa ilaa hadda waxaa lasoo gudbiyey laba qof inay dhimatay waxaa lasoo gudbiyey in maaragtay qaar ka mida ay dhaawaa yihiin ilaa iyo dhowr iyo toban ilaa labaatan inta udhexayso ilaa soddon iyo laba ruux oo odayaasha dhaqanka oo maaragtay balaaqyada ku jira wasiirada oo ku jiraan xildhibaanaha ku jira qoyaana ku jira maamulkii gobol iyo degmo ay ku jiraan baa maaragtay xabsiga ku jira hadda oo xabsiga baydhabo ku jira yaa ka mid a yaad nooga sheegi kartaa odayaasha markay noqoto iyo wasiiradaada iyo maamulka aad sheegtay ee gobolka
ya yaad nooga sheegi kartaa dadka xidhan odayaasha dhaqanka yaad ka magaca dhabi kartaa
waan gurayaa hortaas odayaasha dhaqanka ee la xiray iyo maamulka dadka ku jira iyo wasiirada yaad inooga carabaabi kartaa
wasiirada xilin waxaa ka mid ahaa jaraar aadan xaasmaan wasiirka wasiir ku-xigeenkii qofka dhigista iyo dhacaylinta sheekh xuseen sheekh xuseen sufaahin maxamed wasiir ku-xigeenkii howlaha guud ahna kusumihii wasiirka howlaha guud hadda hayay oo wasiir howlaha guud ah labadaas wasiir baa ka mid ah wasiirada xiran
odayaasha dhaqanka aada sheegtee la xiray yaa ka mida iyagana
odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ah ilaa afar oday dhaqameed baa ayaa xiran waxaa ka mid ah malaag kusow baa ka mid ah
Ee, ma- madax malaag kusow baa ka mid ah waa Kusow, eh, malaag kusow baa ka mid ah ilaa shan baa la leeyahay afar ayaan ku ogaa mid shanaad kale ku jira baa ayaa xiran Ee, bal haddaan marka dhankaa ka nimaadno mudane madaxweyne dowladdaadu waxay dhisan tahay muddo sanad ah, ku siman ilaa iyo haddana wax horumar ay samaysay ma muuqdaan Ee, dhexdhexaadin ayaa magaalada muqdisho laydinkugu yeeray waa tii aad ku gacan sayrteen qorshihii dowladda iyo beesha caalamka idiin soo jeediyeen waataad magaalada baydhabo dib ugu soo noqoteen muddana aada joogteen magaalada madaxweyne ku-xigeenkaadii laba jeer ayaa waxaa dhacday marna inuu muqdisho shir kaga qayb galay marna hadda garbahaari uu shir u joogo islamarkaasna uu sheegay wixii ay go-aansadaan reerka uu isaga ka soo jeeda gaar ahaan inuu ku dhaqmayo go-aanadii ka soo baxay shirka garbahaare waxaa ka mid ah in maamulka jubba ay wax la wadaagaan ah, dadka gobolka gedo gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenkaada soo lama oran karo ee, madooba adiga lafsad ahaantaada dhibkan maanta ka dhacay baydhabo iyo dhibabkii horey u dhacay qayb ayaad ka ahayd maadaama tanaasulaad siyaasadeed aanan la iman oo aadan ugu yaraan xitaa dowladda iyo beesha caalamka qorsho wax lagu kala badbaadin kara aadan soo hordhigin
runtii waxa weeye hadalkaa wuxuu u egyahay kuwa dhulka jiijiray inaad dhib ku dhib ka tahay ayaa hadalkaada u egyahay aniga waa nala doortay arrinta qabiil ma joogto ee maxaa la yidhahdaa waxay taagan tahay maamul bay taagan tahay oo dawli ah oo shacabka wax doortay dastuur leh ayaa maaragtay ay taagan tahay mandate shaha ka mid ma aha uu shacab leeyahay inuu maaragtay تنازله أكلت معها باندت كيلو كمترو شعبك أساس كان المسير كيسي كجوابه إن وكان لحو قبلنا ومت عليه دورتي والوضع تجيزة والوضع لا يضعي دلال أيها كبعضا وحالة ديلي وحرتين لو ديلي إن أنك هذا الله سبحانه وتعالى وحالة ديلي dadka sheeganaya saddexda gobol oo boqolkiiba labaatan ah inaan la fadhiisano oo la hadalno oo dhulka lahaanshihiisii ay maaragtay sugnaato xuduudihiisi ay sugnaadaan shacabka joogana xuquuqdiisi meel la saaro taas baa la diiday marka taas mar haddii la diiday dhulka shacabka leeyahay annaga ma dhiibayno annaga dhul baan difaacaynaa xuquuq dadka degan xuquuqdiisa ayaan difaacaynaa dadka aad u garowsan tahay oo garku siinaysana waa dad kursi doon ah iyo waa dad dhaqaalo doon oo xoolo doon hunguri doon ah marka annaga hunguri doon ma nihin annaga ma- maxaa la yidhahdaa xildoonna ma nihin annaga golkii ummadda lahayd oo naloo xilsaaray oo naloo doortay baan maaragtay ayaan maaragtay masalaynaa ummadaasaana masalaynaa marka taas waa mid mida kale madaxweyne ee, madax- madaxweyne madaxweyne madoobe ee, mada- madaxweyne madoobe ee, waxaad madaxweyne madoobe wa- waxaad sheegtay waxaad ka been sheegaysaa natiijadii ka soo baxday shirkii midnimo ee gedo ayaad ka been sheegaysaa waana haynaa qoraalkiisii ma dhihin meeshaasayto waxaan wax la wadaagaynaa jubba ma dhihin ha ka been sheegaysaa sayda madaxweyne ee, haddaanan qaldanayn qoraalkii ka soo baxay shirka gobolka gedo gaar ahaan magaalada garbahaarey ee midnimo wan waxaa ka mid ah in shir labaad lagu qabanayo magaalada kismaayo oo ay ka qayb galayaan guud ahaan shacabka gobolada jubbooyinka waa sida hadalka uu ugu qoran yahay islamarkaasna ay dadku isku cafin doonaan waxna ku wada wadaagi doonaan madaxweyne ku-xigeenkaadana wuxuu sheegay markuu khudbad jeedinayay inuu marka ugu horeysa noqonayo siyaasiga u hogaansamo wixii ka soo baxo shirka midnimo ma midaas ayaad leedahay waxba kama jiraan madaxweyne
waxbaan kama jiraan meesha aad tiri shirka waxaa lagu qabanayaa kismaayo waxa shirka waxay yidhaahdeen waxaa lagu qabanayaa gardaari adiga casuumaad u fidiyey annaga ka mid ah dadka casuumada u fidiyeen oo maaragtay jubbooyinka wax ka dhiga Een, dad halkaan joogaa ka mid ah waa gardaaray maanta arrintan dhacdayna waad maqli jawaabta ay ka dhigtaan dadka maaragtay reer jiro marka saad u sheegaysa maaha dadka reer jiro waa dad runtii boqolkiiba sagaashan maaragtay ogol wax wada qabsiga shacbiga lixda gobol wey dadkaas marka fadlan ha ka taan sheegan qoraal kale dib u aqri madoobe markaan taas ka soo tagno arinta iyada ah magaalada baydhabaad ku sugan tahay dabcan dadka koonfur galbeed waxay u baahan yihiin waxqabad waxay u baahan yihiin amni ilaa iyo hadda dowladaadu ciidan ma aysan dhisan waxqabad kale kama muuqdo markastoo lama oran karo madoobe lafsad ahaantiisa shaqadii loo igmaday ee madaxweynenimada loogu doortay koonfur galbeed wuxuu ku soo koobay in magaalada baydhabo uu ku sugnaado ayadoo aysan jirin wax adeeg bulshada loo fidiyey ama wax daryeel ay dadku ay ka heleen maamulkaada
sidaana marta hadii aad maaragtay nidaamka dawliga ah iyo shuruuda wax ka taqaano annaga dawladda maamulka aan dhisnay ka hor deegaankan dawladda ayaa joogtay amasom joogtay maamul gobol degmaa ka jiray sidaas ayadoo ayaa gubashii soo ogolaatay dawladda dhexe baa halkaa la dhigay ummadii go-aan bay qaadatay midaysan marka mar haddii adiga dawladdii jirtay islaan adiga yimaado taas marta dawladda ahmaaloa siday noogu waajibto waxyaabaha qaynuuniga ah oo mataal booliskii xabsiidii iyo garsoorkii iyo maamulka gobol degmo iyo canshuurihii in ay ku wareejiso maamulka nidaamka saas ayuu dhigayaa ayay ku haysay sii ayada ahayd waxay nagu xujaysay marka hore ogolaada gobolada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo godo inaynan waxba ku lahayn saxiixa ayay yidhaahdeen shuruud bay nooga dhigeen waan u sheegnay maanta iyo maanta inaysan ku jirin in dhulka ummadda aan bixino dikrisiona aan bixino aan u sheegnay si ayada ahayd dadkan kugu soo noqonay shacabkana dhulkooda inay diidaan way diidaan dhinaca kale waxa weeye annaga lugahana haystay dawladdii dhaxa lugahana haystay meesha aankana haysatay dawaa'ino dhulboobana haysteen diiqaatiyada annaga maaragtay oo naga dhashay deegaanka ayaana haysteen marka waxa weeye sidaas iyadoo ah aan canshuur ma qaadan macaawil kale meel lagama soo gelin ayadoo saas tahayna wax muuqdo oo taariikhda konton iyo dhowrkii sano degmadaan jirtay oo hornimada jirtay wax aan la qaban baan ayaan ayaan ka qabanay degmada aasaar muuqata oo jirta ayaa jirta haddii annaga markaas aan uqul ahaan lahayn inaanu maaragtay howshii nalo idmiday aan qabsan karno oo dawladdan oo faraha naga qaadineed shacabkana caawina lahaa oo maaragtay saxaafadaha idanka tiina ay kamid tahay oo aad maaragtay aad taageeri lahayn mabaadida annaga aan wadano waxaan aaminsanahay shacabkaan inuu dhibaatada ka bixi lahaa midda kale horumarka aan maanta gaari aan ku faani karna waxaa kamid ah shacabkii koonfur galbeed oo weligiisa haatoy la dhihi jiray la gumaysan jiray la cadaadan jiray haqiisa la boobi jiray maanta wuxuu u bislaaday inuu yidhaahdo yeeli maayo waxaasayto waxayda ka tegi maayo anaa jiide anaa le waxaasayto inuu yidhaahdo ayuu gaaray saas nafteeda horumar taariikhi ah aan ku faani karno waay
dhanka kale magaalada baydhabo waxaa ka socda shir isagana maamul loogu dhisayo gobolada baibacool iyo shabeellada hoose waa sida ergada meesha ku sugan ay sheegayaan sidoo kalena dowladda federaalka iyo wakiilada beesha caalamkaba waxay sheegeen inay maamulkaas taageerayaan dabcan idinkiina maamul hore loo dhisay oo shir sanad ka socda baydhabo ayaad madax ka tihiin baydhabo ayaadna ku sugan tihiin waxaana la filayaa in bisha dhammaadkeeda ilaa iyo midda novembar ee soo socota horaanteeda maamulka saddexda gobol isagana madaxweyne uu yeesha qaabkuu ku yimaadaba arintaasi soo lama oran kara dhib kalo ayay kusoo siyaadinaysaa magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaanba
runtii anaga dhib uma aragno ummadaan inay maaragtay ayaheeda ka tashato inay isqorayso inay maaragtay cadowgeeda jacalkeeda kala barato inay taariikh samayso in maaragtay caalamka ay u cadayso waxa ay aaminsan tahay inay ku mindato oo maarata ku adkaysato dhulkeedii iyo maaragtay maxaa xuquuqdeedii taas annaga dhibaato uma aragno waxaan u aragnaa horumar ayaan u aragnaa waxaana ku dadaalaynaa taariikh inay noqoto kuwa dhulka mar dhiibaayana hadday tahay hadday yihiin shaksiyaad iyo hadday yihiin maaragtay kuwa dawladda ku jiro oo dawladda matalayo oo kasoo horjeeda mad midnimada lixda gobol ayagana taariikhday dhaafi doonaan mar kale laga sheekayn doonaa laakiin annaga xog magacale ayaan ugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala waana ku mintiri doonaa laba walxaad keliya ayaa annaga mawqifkeen u yahay kan koowaad waxa weeye muqadasnimada lixda gobol kan labaad waxa weeye ciddii dhulka nala leh nagu haysato diidin lixda gobol inaan hor fadhiisanno oo ishor fadhiisanno oon ka hadalno aayaha dhulka iyo xuquuqda dadka aan ku wada hadalno labadaas walba annaga nooca obshinadeeni kuwaasaana ku dhegannahay kuwaasaana maaragtay ayaan ku mintadaynaa haddii ay dhacdo in labadaas arrimood mid ka mid ah in lagu heshiino welcome ayaan leenahay laakiin marnaba mayso inaan inaan meel alla kaga tanaasulno dhulkeeni iyo shacabkii ku noolaa xuquuqdiisii oo aan meel la saarin mudane madoobe dabcan lixda gobol waxay u baahan tahay dhaqaalo waxay u baahan tahay ciidamo waxay u baahan tahay siyaasad dhan walba ka dhisan maamulkaadana ilaa iyo hadda ciidamo uu magaalada baydhabo lafsad ahaanteeda ku maamulo ugama jeedno marka lixdaas gobol ee koonfur galbeed ee madaxweynaha lagugu doortay sideed ku hogaamin karaysaa haddii magaaladii baydhabo ay ciidamo dowladeed meel walba taagan yihiin oo ciidamadii amisom meel walba taagan yihiin maamulkiinana uusan waxba ka qaban karin ama hadday noqon lahayd canshuur qaadis ama hadday noqon lahayd la wareegitaanka xafiisyadii adeega bulshada sideed lixdan gobol aad maamulkaad u hoos keeni kartaa
marku horeyso horta dowladnimada laba weji unbay yeelan kartaa dowlad si dimuqraadi ay ku timid iyo dowlad si maaragtay inqilaab oo milatary ay ku timid annaga dowladeeni nidaam dimuqraadi ay ku timid waa shacbiyad saad ogsan tihiin idinka laftiina meelaha ay joogtaan waad arkaysaan waxa weeye shacbiga oo dhan baa taageersan dowladan koonfur galbeed soomaaliya lixda gobol ama dibad ha joogo ama gudaha ha joogo ciidamada aad sheegayso ciidamada qalabka sida soomaaliyeed noocyadooda oo dhan oo u nasabsheegtay lixda gobol baa taageersan dowladan ciidanka annaga aan leenahay ku faanana waa ciidankaas dabta markaan kuu sheego boqolkiiba sagaashan waxay taageersan yihiin nidaamka lixda gobol waana ku kalsoonnahay annagana jabhad ma nihin balse madoobe
ciidamadaanoona taageersan inaan abuurno ciidankale aan ku horkeenno ma go-aansan weli laakiin waxyaalaha dhacay arkayso waa ciidan aan gaarayna contorro istaafi waaye istaafiyo taliyayaasha istaafiyadooda waaye kuwa maaragtay gobodsalka geysanayo ciidamada intooda kale raalli kama aha waxa dhacaya mana yeeli doonaan waana arki doontaa natiijada balse haddii ciidamada boqolkiiba sagaashan maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ay taageersan yihiin siday ku dhacday sida aad adiga hadda sheegtay in ciidamo aan ka badnayn konton oo u badan ilaalada taliyayaal ciidamo ay waxay doonaan idinka samaystaan oo ay xirxiraan qaar ka mida wasiiradaadii maxaa ciidamada kale ay idinku soo gurman waayeen
runtii waxa way horta arrintaa rahan kadis bay ahayd si maaragtay kadis ay ku dhacday hadda lafteeda dadka la horhelay aada maqlayso dad maaragtay ciidamadoodi ay dhex joogaan oo maaragtay arrin misfuraxsan yahay ma aha mana xirnaan doonaan midda kaleeto maxaa la yidhaahdaa xabad hadday wax tarayso cadow bay ku fiican tahay xabadda ee kuma fiicana ehelka iyo walaalka kuma fiicana ciidamada halkan jooga waa kuu sheegay boqolkiiba sagaashan wax la jiro waa kuwa deegaanka marka in ayaga islaayaan annaga uma horseedayno laakiin waxaan ku sheegayaa in taageeradooda aan ku joogno taageeradooda aan ku faanayno hadallada aan ku leeyahayna ay tahay taageeradoodii marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa waxyaabahan hataa idinka aad idin weyni annagana lama weyna shacabka lama weyna halgamayaasha lama weyna dadka mas-uuliyiinta lama weyna waxa weye wax yar oo daciifa waaye oo status ah oo loo muujinayo xasan sheekh maxamuud madaxweynahan maanta wadankan yimid in la tuso in maaragtay laakiin taas waxay u keenaysaa dhaawac bay u keenaysaa siyaasadiisii iyo taageeradiisii hadda saacaddan kula hadlayo xamar xildhibaanadii qaranka soomaaliyeed oo maaragtay koonfur galbeed baa u fadhiyaa shir oo shir jaraa'idaan qabanaya action tallaabay qaadi doonaan meel weliba sidaasay noqon doontaa qurba joogta iyo maaragtay qeybaha bulshada oo dhanba tallaabay qaadi doonaan jawaabteedana waa waa waa maqli doontaan insha allah dabcan ugu dambayn su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayo waxay tahay madaxweyne dhibka dhacay horeyna uu u dhacay magaalada baydhabo dad rayda ayaa ku dhintay ciidamo booliska ama militariga dowladda ka mida ayaa lagu eedeeyey kuwiina qaar ka mida inay rasaas fureen hadda ka hor boolisku eedeyntaas wuu soo jeediyey haddii ay dhacdo in guddi baara arintaaba loo sameeyo oo beesha caalamka amaba dowladdu ha noqoto ama cid kale ha noqoto oo arintaasi lasoo baaro haddii aad adiga ku lug yeelato oo ay ka mid noqoto aad ka mid noqoto dadka lagu soo eedeeyo inay ka dambeeyeen dhibaatooyinka baydhabo ka dhacay diyaar ma u tahay inaad iska difaacdo wixii arrimahaas ka imaado
waxaan ku sheegayaa hordaanaha ciidan ma qabnaan ku yidhi mana samaysan marka ciidamada qaranka ayaa ku weenaca oona taageersan askarba melihin annaga marka u horeyso oo haba tuurta wax disho kumana talagelin in askari baydhabo joogo oo maaragtay aan xabad intaan kula hortagno aan ku dilno waayo koonfur galbeed saddex iyo toban sano ka hor aa la dhisay tan hadda adi aad sheegayso darteed ayaa maaragtay u geysatay in isku laayo koonfur galbeedna ay burburto oo maaragtay ilaa saddex iyo toban sanana maaragtay maamul la-aan ummadaan ay ahaato sidaa daraaddeed kuma degdegayna annaga aydan inaan samaysano ciddii dishayna dadka la dilay waa la ogyahay ciddii dhibaataysayna waa la ogyahay wax diiwaan gashan oo qoran waaye marka insha allahu tacaala mida kale annaga raggeena maamulka ku jira iyo gabdhaheennaba waxaan go-aansanay oo nafteena u hurnay waxa weeye dadkaan inaan samata bixino oo ay la mid noqdaan dadyowga kaleeto soomaaliyeed sida somaliland iyo meelaha la midka ah xorriyaddii ay gaareen iyo maaragtay fahamka ay fahmeen danahooda in dadkaana ay maaragtay la mid noqdaan ayaan go-aansanay marka waxyaabaha ay sheegayso waxaan ka dardarayna ma aha annaga diyaaraan une waan u bareernayba waxaan rabnaaba in taariikh aan ka tagnaan rabnaaba taariikh